Dadka Kenya ayaa helaya caymis caafimaad oo lacag la'aan ah waxaana adeeggan bixin doona Waaxda Caymiska Qaran ee Caafimaadka ee NHIF. Haddaba wariyaha v o a da ee Nairobi, Intisaar Saalax Xuseen ayaa barnaamijkan iyo sida ay dadka uga faa'iidaysan karaan waxay ka wareysatay Cali Cabdulaahi Isxaaq oo ah agaasima ku-xigeenka Waaxda Caymiska Qaran ee Caafimaadka ee NHIF ee Nairobi qaybteeda isbitaalada.
Marka markaan arrinta gudagala waxaa weeya madaxweynaha 2018 wuxuu loonchi garay pilot oo UHC ah oo loogu talagalay maaragtay wadanka shacabka wadanka Kenya inay ka faa'iidaystaan maxaa yeelay pilotka markii la aasaasay waxay ajendaga madaxweynaha bay ku jirtay ajendayaasha afar bay ahayd midda ugu weyn oo ay ahayd waxay ahayd arrimaha caafimaadka marka pilot baa lagu bilaabay sifa maaragtay loo ogaada arrimaha oo wax in wax laga barto pilotkaas bay ahayd waxaa laga bilaabay kauntiyaasha afar ah oo maaragta Kisumu, Machakos, Isiolo iyo Nyeri ayaa laga bilaabay muddo ay socotay waxyaalo badan baa laga fahmay oo maaragtay oo laga eegay oo dadka takhtariinta iyo ministry of health ay waxyaalo badan bay ka fahmeen marka madaxweynaha hadda wuxuu sameeyey launch taarikh markay ahayd taarikh todoba bisha haddaan ku jirno ayuu launch sameeyey oo wuxuu ka sameeyey Mombasa maarta uhcda marka la sheegayo waxaa weeye shicibka wadanka waad aragtay caafimaadka waa qaali nin walba ma awoodo marka waxaa loogu talagalay shicibka wadanka maarata inay isbitaalaha ayay aadi karaan ayagoon maaragtay in shilin baan iska bixinin baa loogu talagalay in la sameeyo marka arrimahaas saas bay loogu talagalay ina maaragtay uhcda wadanka loogu countiyaasha afar iyo forty seven counties kul in la geeyo maxaa hadda afar baa pilot lagu sameeyey so pilotkan sheegaya waa tijaabo ahaan baa loo bilaabay oo hadda dhammaan waxaa lagu sameynaya maarata in kulli countiyaasha kale kulli lagu faafiyo waa loogu talagalay sidee ayay dadka uga faa'iidaysan karaan yaase loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan barnaamijka waxaa loogu talagelay kenyaanka dadka wadankan u dhasheen baa loogu talagalay shicibka idaala shicibka marka way kala baxsan yihiin shicibka waxaa jira oo ayaga maaragtay lacag iska bixin karaan oo barnaamijka ka faa'iidaysanayeen qolo waxaa jirta oo inay u badan yihiin dad iska tabar yar oon waxba iska bixin karin oon shilinba haysaneen oo maaragtay caafimaadkiiba ayaan iska bixin karin kuwa ayakana dowladda waa looga talagalay maarata waxay nidaam la imaada inay ka bixiso lacag ka bixiso oo n h f maaragtay lacagta la mariyo sanataab lacagta marka la mariyo registration iyo waxyaalo lagu sameeya dadka oo waa in la ciwaangeliyaa oo magacyahooda detailskooda la siiyaa marka waxaa kaloo la sameeyey dad oo dowladdu waxay dad oo hal milyan ah ayaa maaragtay lacag ka bixinaysaa ugu horreyntii face face one bay dhahaan face ku horeey weeye waxaa loogu talagalay marka dadkan tabarta lahayn oo maaragtay iska bixin karin waxba oo wadanka hal milyan qof oo wadankaba lagu bilaabay lacagtoodana waa la bixi inay ka faa'iidaystaan skiimkan oo hadda maaragtay u h cda
cali dadka danta yar ee raba in barnaamijkan ay ka faa'iidaystaan halkee ayay tegayaan oo iska diiwaan gelinayaan horta dadka waxaa weeye wadanka waa lahaayaa dadkan tabarta lahayn waxba iska bixin karin dowladda way haysaa list waa lahaayaa marka list oo lahaaya countiyaasha countidana way garanayeen dadka ilaa xaafadaha laad bal maalan ku siinaya gaarisa camal every county walba waxaa la sameeyey sub countyyaasaskaa la aaday dadkii magacyahooda list waa na lasoo siiya listda na lasoo siiyey qofka marka hadduu xanuunsado isbitaalka hadduu taga kuwa haddaan list na lasoo siiyan ka hadlaya hadduu isbitaal taga idgiis hadduu dhiibo systemkayna isbitaalka way haystaan hadduu geliyo systemkayna magacyahoodu way soo baxayeen waa laga heli taas waa number one number two waxaa kaloo jira dadka oo ayaka naftinkooda lacagta iska bixinayeen xafiisaha nhf bay aadi karaan oo wadanka meel walba ay kaga yaalaan gobol walba ay ku yaalaan haddaa kala online registration waxa labaa la samayni oo telefoonkaada waad maaragtay ka geli kartaa oo registration waxaadaad ka dhamaysan kartaa waxaa kaloo jira huduma centerga registration waa laga samaysan karaa meelaha oo huduma centerska registration ayadana waa laga samaynay detailskaada kulli waa la qaaday marka nidaamka sidaas wey haddana
kaasi waxa uu ahaa cali cabdulaahi isaaq oo ah agaasime ku-xigeenka waaxda ceymiska qaran ee caafimaadka ee dalka kenya wuxuu u waramayey wariyaha v o a da intisaar saalax xuseen